Buundadan cusub ee haragga la kujaray waliba ay ku mid tahay buundooyin lagu hirgeliyay magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Bay, taasoo u fududayn doonta in isdareerawga dadka iyo baabuurta. Dhismaha buundadan ayaa qayb ka ah mashaariic bilaaran oo ku dareera degmada Buur-Hakaba oo isku kaaladaya shacabka iyo maamulka degmada. Maamulka degmada Buur-Hakaba ayaa si wadajir ah haraggan u jaray buundadan cusub oo caqabad ka ahayd maristii. Markii hore, shacabka Buur-Hakaba walena ay kor u qaadeen sii fududaynta isdareewga dadka, baabuurta iyo ganacsiga, isla markaana ay tusaale u tahay in shacabka iyo dowladdu ay wada qabsan karaan. Guddoomiyaha degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay, Ibraahim Maxamed Ibraahim Liisaan oo ku hadlay munaasabadda furitaanka buundadan ayaa waliba uu sheegay in buundadan laga dhisay iska taallo, beeso badan iyo kubad, isagoo sheegay in xilliyadii roobaadka ay caqabad ku ahayd shacabka maristii oo meelasay ahayd boqol biyo mareen, isagoo baaqaya shacabka meelasay degan in toban mitir dib ku sii xidhaan buundadan.
hiraabtumay barroogna buundado oo mardhow gacanta le ka qaadi oo hiraabtum harag jarni meelownam roogna may buwan degmada Buur-Hakaba sidii isan arag haytan inta buundi mara hayta boholun isan arag haytan hadda buundadan la ka dhisi magaalada dhax bartamsha maraas magaalada dhax maraas buundo ma lahayna magaaladan afar buundi hore han dhisni tiishanaada tan buundadan saraakiishii maamulkii iyo saraakiisha ay nooc kasta lahato iyo inshagada gacanka jaysati iyo maamulkii iyo dad kale oo siyaasiyiinta ka mid ah sida oo doctor go reer ilaaliyaha haajiid heldhibaan bashaare haajiidda faamay nurow may larhayos dadkaasa intii beese ka darsadaan dhowr beese ka darsadaan iyo ballan qaadeen walay ballan qaadeen iyo og buundadan tuma ishan kunga laka dhisi beese deenge maqun dadka dhiseen beese ka maqun una niyihaynama beese mahayna siyaasiyiintana maalin kasta shen siin lahayna iyona noogen meel kasti beese shenka arahayna noogen unin may badantaan ee degmidan bilaaw ahayti degmidan bilaaw ahayti buundadan isan hadda arag haytan inta laka dhisi una hooba rooba kooy xaafado kala bar intay jarta xaafado kala bar intay jaraan buundada lama kala barka marahayta may aha hoob galabtur hoob koo islaanti suug adeeg jarta lama hamin sadde hamin inti buundadaas ka injigaas afar hamin bohollo ka injigaas qofkii aad dholood ee magaalada lay baryaay hataa qofkii kale adeeg fadawsa ha ka adeegdaw malahayna dhibaato badan ha ka jarti magaaladan rafaad isilaa laku noolay kadambayta iyo haada jarti degmadan hoo isan runtasin sheegoba hadda una hakiyahayna dabadaha kariyahayna maamulkani saraakiishana may iska dhaarsinay inti una degmadan walan qobana waana ka dhabayaan insha allah mayba digniin anka degaanahan dadka oo bohollo jarjarsha degan tumomitir ay ku guuray lamdhina boholle mayla ku guureen dadka degan tumomitir ay ku guuray hodhow guri oo dumi antasada oo nagati antasada oo nagati may fada boholle yaa guryaalka saarayin boholle guryaalka saarayin tumomitir gadaalanka baha gadaalanka dega ilaa mayla weele boholle makiini la giliya dhinyaalsha makiini giliina fadahayna geedo kiyaalanga la haage ee la abuure geedi laka abuure dad meelka neebsado masiishagada dalxiis ee laku weela la fadahay may weelasaana afarta koona magaalada geesi gees bohollo dhaha marahayta may weelasaanahan tumomitir ku guuro nankii guruinka dhisnayna guruinka dhisateen tumomitir nankii jiingadanka dhisatensudoy gadaalan sakiisudoy marka insha allah walbadanga ka dhabeyan haddii ilaayara sidii shanaad buurka kabalaka dhisow tanwo buundadan isanba aragahaytan dadkii buundada gadaalsha deganay si ku gudba haddii rooba kooy dhibaatadii qabi isanba dareema kurtan unku humaytiwo mayba dhamana shambuundi dhaman buurhakaba nankii aragi waaba aragay nankiin aragnena afarta koona boholaa ku wareegsan boholo wili yaaryaareme boholo winga ku wareegsan oo bii badan sidi webo amal ee bii badan sheenasoo ku wareegsan walaay roob buuro hadhow walaay hadhow boholoogi qaadeen oo gudbii jareen ee marka may basiin lahaa nan kasta degmadan horumarsha ka qiib qaadoy in kastoo waqta abaar ee oo inshagada xaaladda agbararka jar meel kastaba dhaqaale laanka jarta xaalad una dib u dhis una magaaladii ka bilaawni ee dhaqaale laanga adduunka dhan meel kasta saamayti maadaama dhaqaale dhaqaale laan jartoona walaay tabartaan ee dadaalana hirgelinta buundadan iyo weliba iyo fududa ay doontee in isdareerarka dadka iyo baabuurta iyo ganacsiga oo markii roobabkii onqowdan meelaas iyo boholhaytii iyo adkaytiintii shacabka si fudud iyo ka maranga